abaaraha kana nagaday soomaaliya iyo burburkii diirii dowladnimadii iyo sababa nagatii in duurjoogta dalka uslaha iyo qaarsho iyo abaarto dila qaarna la ugaarsado meelo qaarsho kalena dalka iyo iskugu tabeena haddaba silan ruujiga ugaarsadowka reenilahanka naga lahayo dalka hanku magan iyo weliba wasaarada bey-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed sheegtay in iyo ka shaqeeya ay tay sidii lan hirgeli lahaaye sharciga laka ilaali lahaye duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya siduu soo ku waramaya cabdirashiid isaaq xasan oo hagaasimaha waxda duurjoogta iyo keymaha wasaarada bey-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya marka kan wasaarad ahaan wasaarada bey-ada iyo duurjoogta dowlad goboleed koonfur galbeed may wadeehan dadaalo badan oo duurjoogtii haani baxeen oo diraskalaan silaxka naga fadi haan hadiro waana siilanbad baadii fadiya wasaaradda ka guda jarta waanka dadaala hayta maal iyo qarashba geliya hayta qoob anakiin cadaayo wasaaradda may suubidahi beeryaro haddi laga xanaaneeyo arrimaha duurjoogta ee deegaanada koonfur galbeed weli ka taali xaruntaasna wasaaradda gadaaliya iyo ka taala haddaanakii la hadalow beertaas weli rogan dhowr xayawaanood oo shishkala duwan oo sida like sagaarada camal bakaylaga ilaa iyo bolomboolo tire ah iyo rogan intaas laka xanaanay ahay wasaaradda qorshe ma ay ahaan inti mayb magaalada binaanshe sanadkaas haddaa socda qorshe qorshe wiinan inkajarwaan qorshe wiinan kulena saas haato wali qorshe wiininka jaraha intii una bulshada si joogta an wacyigelina walaha saaro doona he bolosi laka ilaaliyo arrimaha duurjoogta oo intaas ya jara doona booliista ya insha allah garab noo sii doona maamulka degmada garab noo sii doona insha allah maamulka gobolka taasna insha allah koonfur galbeed may nagada doonta he meel dadsha iyo duurjoogteeba laka ilaali doona insha allah khaasatan duurjoogta may nagada doonana meel oo duurjoogta hanxiisayayanoho lanka dhibaatay doonne biyoosho iyo maybo hambajo han weydiisa doona naga doonaan duurjoogta insha allah dhinihii kale agaasimaha waxda duurjoogta iyo keymaha wasaarada bey-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed cabdirashiid isaan xasan iyo weliba uusoo kalo ku hadalay in wasaaradii wadi sidii lan hiri lahaya suuqa sagaarada ee magaalada baydhaba dadkaasna iyaan ka sameeyay fadii xirfadiyo ka shaqeysadaan
wali la bilaabi doona insha allah maars walaayo kudambooy reer koonfur galbeed wada arga doonaan saas haatoo qoladan bojariska oo ka ganacsadow arrimaha iyo duurjoogta ka ganacsadow sidoo la ogsi doonta soomaaliya kaasatan koonfur galbeed madilan oya wala ka yaalan suuqyo laka gadow hilib suuqyo laka gadow hilibka mayb wax duurjoogta laga gadow jara laakiin sida sagaarada iyo bakeylada iyo deerta inka badan suuqyadaasna hobaan kiin tilmaamo horseed ilaa iyo mursal ilaa iyo degaandeg iyo kashalyaalan wasaaradda may ka guuleysatay suuq kumid ee suuqyadaas intii hirta dadkay ka shaqaysadaayeenna mayb alternative lansuubi shaqa abuur lansuubi qaar kumid ee may la barayin xirfad yala bari qaar kumid ana mayb aan shaqa abuura lansuubi insha allah next balaanka un haddii un qorsheeyahayna bilooyinka un hadda hajareera ee walifadaan suuq anka weyn sagaarada lanka gado intii un hirna oo suuqaas ay suuq oo horseed ee walifadaan intii un hirna insha allah qorshaalun ninka jar